بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله باب وضع الاكف على الركب في الركوع وقال ابو حميد في اصحابه امكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه wuxuu baabu yahay wadci alakuf alakuf waa jamcu kaf dhigidda ama saaridda calaacalaha in la saaro cala arukabi jilbaha alrukab waa jamcu rukba fi rukuuci rukuucda dhexdeeda yacni markii la rukuucayo in calaacalaha jilbaha la saaro ayuu baabu yahay wa qaala abu xumaydin abu xumayd wuxuu yidhi abu xumayd waa saxaabi radia allahu canh magaciisana waa la isku khilaafsan yahay waxaa la yidhi magaciisa waa cabdiraxmaan wa qiila almundir ibnu ibnu sacd ibnu lmundir wa qiila almundir ibnu sacd ibni malik marka magaciisa mundir waa lagu sheegay cabdiraxmaanna waa lagu sheegay laakiin wuxuu mashhuur ku yahay kunyadiisa wa qaala abu xumaydin abu xumayd wuxuu yidhi fii asxaabihi saaxiibadii dhexdood yacni asoo saaxiibadii ku dhex jira oo la jooga ayuu wuxuu yidhi amkana anabiyu sala allahu calayhi wasalam yadayhi wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam makaniyey yadayhi labadiisa gacmood min rukbatayhi labadiisa jilbood ayuu makaniyey macnaha waa kalqaabid sida axaadiidda qaar ku soo aroortay sida qof qabanayoo kalewa labada calaacal ayuu wuxuu saarayaa jilbaha kaannahu inuu jilbaha qabanayo kale qaala xadaanaa abulwaliid waa hishaam bni cabdilmalik aطayaalisi qaala xadaanaa shucba ibn xajaaj abu bistaam can abi yacfuur abu yacfuur alakbar laba abu yacfuuraa jirta abu yacfuur alasqar iyo abu yacfuur alakbar midkan waa alakbar abu yacfuur alakbar magaciisa waxaa la yidhahdaa waqdaan magaciisa waxaa la yidhahdaa waqdaan waqiila waaqid waaqidna waa la yidhi waqdaan iyo waaqid labada magac waa la sheegay abu yacfuurin alasqar asiga magaciisa waxaa la ihahda cabduraxmaan laakiin halkan waa alakbar qaala wuxuu yidhi samictu muscab ibni sacdin yaquul sallaytu ilaa janbi abi aabbahay dhinaciisaan ku tukaday buy aabbihiis waa sacd ibni abi waqaas faطabaqtu bayna kafaya waxaan isku keenay oo aan isku dhajiyey buu yidhi labadayda yani waxaan isku daboolay buu yidhi labadayda calaacalood uma wadactuhumaa kadibna waxaan dhigay bayna fakhidaya labadeeda cajar dhexdood waa rukuucdii waaye labada calaacaluu isku dhajiyey isku daboolay kadibna wuxuu dhex dhigay labadiisa lugood inta udhexaysa labada cajar inta udhexaysa markuu rukuucayo fanahaanii abi aabbahay baa iga reebay wa qaala wuxuu yidhi kunnaa nafcalu arrinkan waan samayn jirnay fa nuhiinaa canhu waana laga reebay wa umirnaa waxaana la amray an nadaca aydiina inaan gacmaheenna dhigno cala rukabi jilba jilbaha inaan saarno ayaa nala amray waxaa ka muuqata xadiid sacd radia allahu canh arrinkan inay hore u samayn jireen kunnaa nafcalu wuxuu yidhi arrintan waa samayn jirnay laakiin markaa kadib aana laga reebay ahlulcilmiga qaar ka mida waxay yidhaahdeen arrintaanu mashruuc bay ahayd uma nusikha markaa kadib aa la nasakha nahyigaani waa naskhi markuu leeyahay uma fa nuhiinaa canhu naskhi waa oo ilaa marka hore arrinkaa inay sameeyaan mashruuc bay ahayd labada calaacalood inta laysku dhajiyo ayay cajarada ku dhex aadin jireen markay rukuucayaan macnaheedu waxa waaye calaacalaha jilbaha lama saarayo calaacal jilba lama saarayo labada gacmood oo isku dheggan oo laysku daboolaayo ayaa waxaa lagu dhex aadinayaa labada cajar inta u dhexaysa waa la foorarsanaa u sidaasay u rukuuci jireen kadib xukunkaasi ama arrinkaasi waa la nasakhay waxaana la amray in calaacalaha la saaro cala rukab jilbaha in la saaro sidee loo saarayaa axaadiid badanaa ku soo aroortay oo tusinaysa sida hadda aan sheegaynay kalqaabid inuu samaynayo faraha waa la kala qaadayaa oo la isku dhejin maayo faraha jilbahana gancalaacalahana jilbaha la saarayaa wuxuuna qofku u muuqanayaa markuu qofka kala fiirinayo wuxuu ula muuqanayaa inuu jilbaha haayoo kale mana haayo kuma dhegana sidaasuu u rukuucaya alimaamu albukhaari raximahullah axaadiidtaas sifada rukuucda caddaynaysa wuxuu uga tegay laysuu calaa shardihi shardi lbukhaari axaadiidtaas kuma imaan bukhaari sidaan hore usoo sheegnay shuruuduu leeyahay oo uu ku soo saaro xadiidka axaadiidtaasi waxay oofin waayeen shuruudii u tiilay bukhaari raximahullah wuxuu uga kaaftoomay marka xadiidkan xadiidkan tusinaya in maaragtay calaacalaha la saarayo jilbaha laakiin sii waadixi maysa kayfiyada iyo qaabka baabun idaa lam yutima arukuuc wuxuu baabu yahay hadduusan rukuucda dhammaystirin idaa lam yutima arukuuc idaadan jawaabteedu waa maxduufa laakiin xadiidkay ku imaanaysaa jawaabtu waxa waaye salaaddaasi inay tahay mid baatila salaadda aan rukuucdeeda la dhammaystirin oo aan lagu xasilin salaad baatilaw salaad jirta ma xadadanaa xabs ibni cumar qaala xadaanaa shucba can sulaymaan waa alacmash qaala wuxuu yidhi samictu zayd ibni wahbin qaala wuxuu yidhi ra'aa xudayfatu rajulan xudayfa wuxuu arka nin oo laa yutimu rukuuca wa sujuuda rukuucda iyo sujuudda aan dhammaystirayn yacni ku xasili maayo fii riwaayati cabdirasaaq ibni hamaam asancaani raximah ullah waxaa ku jirta inuu yidhi fajacala yanquru walaa yutimu rukuucahu wuxuu guda galay inuu kubinaayo salaaddii sujuudiiyo rukuucdii walaa yutima rukuucahu rukuucdiisana ma dhammaystirayn nin aada u degdegsan buu ahaa qaala wuxuu yidhi maa sallayta maxaad maa sallayta maadan tukan buu yidhi waxaa dhahay xudayfa radia allahu canh ninkii wuxuu ku leeyahay maa sallayta walow mutta haddii aada dhiman lahayd mutta waxaad ku dhiman lahayd calaa gayri alfitra fitradii waxaan ahayn fitradii islaamkii waxaan ahayn ayaad ku dhima lahayd allatii fidradaasoo fatara allaahu muxamadan sala allahu calayhi wasalam allah subxaana wa tacaala uu muxamed ku beeray calayha ee fidrada dusheeda alla uu ku abuuray subxaana wa tacaala waxaa xadiidkan ku jira bay yidhahdeen culammadu itlaaqu lkufri calaa man lam yusalli in kufri lagu itlaaqo qofkan salaadda aan tukanayn xudayfa radia allahu canhu ninkan wuxuu ka soo qaaday ninaan tukan uu ka soo qaaday maxaa yeele wuxuu yidhi maa sallayta qowluhu maa sallayta wuxuu la mid yahay xadiidu abi hurayra salli fainaka lam tusalli hadalka nebiga alay slat slam uu yidhi lam tusalli iyo kalaamu xudayfa maa sallayta waa iswaafaqsan yihiin macnaha wuxuu ka wadaa salaaddii lama imaanin cala alwajhi almashruuc wejigii sharciga ahaa umaadan tukan haddaad sidaa ku dhimatana waxaad ku dhimanaysaa buu yidhi calaa gayri alfitra hadalkan waxaa daliishada culimmada qaba taariku salaadka inuu gaal yahay sababta waxay leeyihiin qofkii rugni ka taga waa qof salaadda ka tegey qofkii salaadda ka tagana waa kaafir bay leeyihiin afarkan riwaayadihiisa qaar ka mid ah waxaa ku jirta inuu yidhi xudayfa ou ninkaa ku yidhi mundu kam sallayta imisaa sidaa u tukanaysa buu yidhi yacni meeqa sanaa tukanaysa oo salaadda noocaana aad tukanaysa qaala mundu arbaciina sana afartan sanaan sidaas u tukanaaya buu afartan sano xaalkiisu wuxuu ahaa inuu sidaa u tukado markaasuu xudayfa wuxuu yidhi maa sallayta afartan sano waxaad tukanaysa salaad ma ahayn walow mutta mutta calaa gayri alfitra haddaad dhimo lahaydna waxaa ku dhimo lahayd fitradii islaamka waxaan ahayn allatii fatara allaahu muxamadan calayha adarka marka wuxuu tusinayaa khatarta ay leedahay salaadda oo lagu xasili waayo dad badan ayaana hadda sidaa u tukada sida hadda ninkan xudayfa uu ku haysta radia allahu canh dad badanaa u tukada oo rukuucdana aan dhammaystirayn sujuuddana aan dhammaystirayn salaaddana u haystaba in la foorfoorarsado inay tahay keliya salaaddu sidaa ma aha way ka xeel dheer tahay wayna ka macno weyntahay salaaddu shuruuday leedahay arkaan bay leedahay waajibaaday leedahay sunan bay leedahay waxaasoo dhan waa inaad taqaan si aada arkaantii iyo waajibaadkiiyo shuruuddii aad u ilaalisa salaadda haddii aad salaadda rugni ka mida aad ka tagto salaaddaasi waa hayru saxiix haddii shardi min shuruudi salaa aad ka tagto salaaddaasi waa hayru saxiix waa salaadan jirin waay adoo tukadaya adoon tukan waa isla mid salli fa innaka lam tusalli nabiga alayh slat slam ninkaas wuxuu ka anfiyey salaadoo dhan buu ka anfiyey xudayfa radia allahu canhu ninkaa yidhi afartan sanaa tukanaayo wuxuu yidhi maa sallayta maadan tukan buu yidhi salaaddii waa ka anfiyey waa u diiday sababtuna waxa waaye salaadda waxay leedahay weji iyo sifo loola yimaado salluu kamaa ra'aytumuunii usalli waa inuu qaabkii nebigu u tukan jiray sala allahu calayh wasalama loo tukado aad iyo aaday muhiim u tahay in la barto sifatu salaati اnabiyi salى اllahu عalayh wasalam oo salaada lagu xasilo fii rukuuciha wa sujuudiha wa qiyaamiha intaba in lagu xasilo baabu istiwaaءi الdahri fi الrukuuc wuxuu baabu yahay istiwaaءi الdahri dhabarka sinaantiisa fi rukuuci rukuucda dhexdeeda markaad rukuucdoo jilbaha qabsato waxaa la rabaa dhabarkaagu inuu siman yahay lama rabo inaad hoos u foorarsato mana la rabo inaad kor usoo kacsantahay wa qaala abuu xumaydin fii asxaabih rakaca annabiyu sala allahu calayh wasalam nebiga calayh isalaatu wasalaam waa rukuucay humma hasara dahrahu ay amaala dahrahu dhabarkiisa ayuu leexiyey markuu rukuucaya macnaha fii bacdi riwaayaat fii xadiidi abiabi xumayd waxaa ku jirta wawatara yadayhi fatajaafaa can janbayh labadiisa xusul wuxuu ka fogeynaya dhinacyada calayhi salaatu wasalaam markuu rukuucaayo dhabarkiisa waa simaya madaxa hoosna u raaricin maayo korna u taagi maayo waa inuu simo madaxa iyo dhabarku waa inay siman yihiin isla markaana waxaa la rabaa xusullaha xusullada waa inuu ka fogeeyo dhinacyadiisa markuu rukuucsan yahay xusullada waa inuu dhinacyada ka fogeeyo baabu xaddi itmaami baabu xaddi itmaami اlrukuuci wاlاctidaali fiihi wالطuma'niina wuxuu baabu yahay xaddi itmaami الrukuuc xadka dhammaystirka rukuucda wاlاctidaal iyo ictidaalka fiihi dhexdii manaa ictidaalka dhexdiisa xadka la dhammaystirayo wالطuma'niina iyo salaada in lagu xasilo ama طuma'niinada xadkeeda ayuu baabu yahay hore wuxuu uga soo hadlay rukuucda in la dhammaystiro qofkaan rukuucda dhammaystirin salaaddiisuna aysan saxiix ahayn halkan wuxuu u baabaynayaa rukuucda dhammaystirkeeda qadar intee la eg bay leedahay sidaasoo kale alictidaal alictidaal waa maxay waa marka rukuucda laga soo istaago watuma'niina iyo xasilidda salaada lagu xasilaayo xadkeeda xadaanaa badel ibnu muxabar qaala xadaanaa shucba qaala akhbarani اlxakm waa xakm ibnu cutayba can ibni abi leyla cabdiraxmaan ibn abi leyla waa cabduraxmaan ibni abi leyla can ilbaraa qaala wuxuu yidhi kaana rukuucu nabiyi salى اllahu عalayhi wasalama wa sujuuduhu rukuucda nabiga calayh salaatu wasalaam iyo sujuuddiisa wa bayna sajdatayni iyo labada sujuud inta u dhaxaysa waidaa rafaca ra'sahu iyo hadduu madaxiisa kor uga soo qaado min arukuuci rukuucda maa khala alqiyaama waalqucuud markii laga reebay istaagga iyo fadhiga qariiban min asawaa waxay ahaayeen qariiban min asawaa kuwa maaragtay iska dhow iska agdhow xagga yacnii sinaanshaha wuxuu leeyahay rukuucdii nebiga sala allah alay slam sujuuddiisa fadhiga u dhexeeya labada sujuud hadduu rukuucda ka soo kaco markii laga reebay istaagga istaagga muxuu ula jeedaa yacnii qiyaamka salaadda loo istaagaayo taas dabcan waa la dheeraynaya way ka dheer tahay rukuucda iyo sujuudda kadaalika qucuudka iyo fadhiga oo litashahud loo fadhiisanayo asigana inta kale waa ka dheeriya markii labadaa laga reebo inta soo hartay waxay ahaayeen kuwa isku dhow waa qariiban min asawaa waa kuwa ka agdhow xagga sinaanshaha baabu amri nabiyi sala allahu calayh wasalam wuxuu baab u yahay amarkii nebiga calayh isalaatu wasalaam uu amray alladii midka laa yutimu rukuucahu rukuucdiisa aan dhammaystiraynin uu nabigu amray sal alla ly slam bilicaadati soo celin wuxuu baabu yahay amarkii nebiga calayh isalatu asalaam uu amray midka aan rukuucda dhammaystiraynin bilicaadati soo celin uu amray salaaddii inuu ku soo celiyo ayuu amray xadadanaa musadad qaala akhbaranaa yaxya bnu saciid can cubaydillaah qaala wuxuu yidhi xadaanaa saciidun almaqburiy can abiihi waa saciid bnu abi saciid almaqburi aabihiis marka waa abu saciidin almaqburi can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalama dakhala almasjida nabiga calayhi salaatu wasalaam masaajidka ayuu galay fadakhala rajulu nin baa soo galay fasallaa waa tukaday uma jaa'a kadib waa yimid fasallama cala anabiyi sala allahu alay wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu salaamay فرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه السلام نكي سلامتي أيو النبي كردي فقال وحور النبي عليه الصلاة والسلام ارجع لقو نلابو فصلي تك فإنك لم تصلي ماذا تكن فصلى نكي وتكد ثم جاء كدواي فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا سدح جيرو عليه فقال وحور نك والذي بعثك بالحق الله حق لا سو ديري او كلا سو ساران ku dhaartay fama uhsinu ghayra غير صلادان غير كده anigu ma wanaajin karo wiil intaan in ka badan ama ka duwan ma wanaajin karo facallimnii ibar rasuulka ilaahay qaala wuxuu yidhi idaa qumta ila salaati haddaad salaada u istaagto fakabbir allaahu akbar dheh uma qra' kadibna akhri maa tayasara macaka wixii fududaada adiga macaaga min alqur'aani oo qur'aanka akhri hadalka uma qra' maa tayasara macaka min alqur'aan waa meesha xanafiyadu ay ka deliishteen suuraة الfaatixa inaysan rugni ahayn qira'aة الfaatixa fi الsalaa laakiin deliil uguma sugna maxaa yeelay nusuus kalea ku soo aroortay suuraة الfaatixa la'aanteed inaan salaadi jirayn laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati الkitaab laakiin nebigu wuxuu ula jeedaa uma qra' maa tayasara macaka min alqur'an waa bacda qira'ati الfaatixa waa faatixada kadib waay uma arkac kadibna rukuuc xataa taطma'ina ilaa aad xasiisho raakican xaalaad tahay mid rukuucsan uma arfac kadibna rukuucda ka soo kac xataa tactadila qaa'iman ilaa aad sidnaata xaala tahay mid taagan uma asjud xataa taطma'ina saajidan kadibna sujuud ilaa aad noqoto mid sujuudda ku xasila uma arfac xataa taطma'ina jaalisan uma asjud kadibna sujuud xataa taطma'ina ilaa aad xasiso saajidan xaalaad tahay mid sujuudsan uma afcal dalika fii salaatika kulliha sidaas samay salaadaada dhammaanteed xadiidka macruuf waay waa xadiid mashhuura waa xadiidka loo yaqaano xadiidu lmusii'i salaatah ninkii salaadiisa xumeeyey xadiidkiisii way xadiidkan waxaa ku jira fawaa'id fara badan fawaa'idda xadiidkan ku jirta waxaa ka mid ah oo culammada qaar ay u deliishadeen haddii qofka masjidka uu soo galo masjidkana ay ku sugan yihiin qowm ama masjid keliya ma ahe hadduu masaajidka hadduu soo galo masaajidkana ay qowm ku sugan yihiin jamaaca min annaas ma wuxuu ku bilaabayaa inuu ayaga salaamo mase wuxuu ku bilaabayaa taxiyatu lmasjid xadiidka waxaa ku jirta ninkani wuxuu ku bilaabay taxiyatu lmasjid markuu labadii ragco ee taxiyatu lmasjid tukaday ayuu nebiga u tegay sala allahu alay slam fasallama calayh markaasuu salaamay waxay yidhahdeen bacdu alculamaa waxaa laga qaadanayaa haddii qofku qowm uu masaajidka uu soo galo salaantooda ku bilaabi maayo ee wuxuu ku bilaabayaa taxiyatu lmasjid kadib markuu salaada tukada ayuu qoomka salaamaya culammada qaar istimbaadkaasi way ka hor yimaadeen waxayna yidhaahdeen xadiidkan wuxuu ka hadlayaa waa qofka haddii masaajidka uu soo galo dadkuna ay jaani masaajidka uga sugan yihiin asiga markuu masaajidka soo galayna mu'akhiratlmasjid maalan uu ku tukanayo meel dambe oo aan dadka u dhoweyn ama masaajidka dhinac uga tukanaya dadkana dhinac kale ay ku sugan yihiin xaaladdaasoo kale salaaduu hormarinayaa kadibna markuu ayaga u imaanayu salaamayaa laakiin waxay yidhahdeen hadduu soo maraayo oo maalan masaajidka markuu soo galaba uu ayagii dul yimaado ma ka gudbaayaa oo ma tukanaya mase salaamtu ayagoo ku bilaabaya markaa markaa waxay yidhahdeen salaamtuu bilaabaya waa salaamayaa kadibuna wuxuu la imaanayaa taxiyatulmasjid marka waa kala qaadeen qoladaas waxayna u kala qaadeen inuu maaragta soo maraayo qoomkii iyo inuusan soo marayno jaanib kale uga sugan yihiin masaajidka arrintaasi waxay yidhahdeen waxaa caddaynaya ninkan almusii salaatahu masaajidka markuu soo galay naaxiye iyo jaanib ayuu uga tukaday taa waxay tusaysaa marka inuusan soo marin nebiga calay issalatu salaam iyo saxaabadiisa riwaayadaha qaara waxaa ku jirta fasallaa fii naaxiyati lmasjid ninkan wuxuu ku tukada masaajidka dhinaciisa yacni dhinac ka mida masaajidka ku tukada riwaayadda markaad ahaysa fii naaxiyati almasjid waxay caddaynaysaa inuusan soo dulmarin ama uusan u imaanin nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa bal markuu masaajidka soo galay jaanibuu ka soo galay jaanibkaasu unu kusoo tukaday markii hore hadduu qofka sidaasoo kale masaajidka u soo galo oo masalan qoomkao masaajidka daraf ka fadhiya dhinaca kale uu ka soo galo waa tukanayaa kadibna markuu u tegay uu salaamayaa laakiin hadduu soo maro masaajidka markuu soo galaba hadduu la kulmo waa salaamayaa kadib uu markaa sunnaysanaya waxaa kaloo xadiidkan ku jira qofka haddii uu qowm ka tago masalan waa la joogay waa ka tegey haddana waa soo noqday waxaa mashruuca inuu mar labaad salaamo dhihi maayo haddaa idinla joogo hadduu baxo ou soo noqdo meel fogba yuusan aadin hadduu ka dhaqaaqo ku soo noqdo waa inuu salaamo hadduu mar kala baxu soo noqdo waa inuu haddana salaamo mar walbuu ka tegaayay mar walbuu u imaanayo waa salaamaya xadiidkan ninkan markuu salaad nebigu yidhi sala alla alay slam irjic fasalli fa innaka lam tusalli markuu soo tukadou soo noqdo waa salaamaya soo ma mar walbuu soo noqdo nebigu salaamaya calayhi salaatu wasalaam waa sunna taqriiriya nebiga alay slat slam ma dhihin awalaa hore noola joogtay ama marka horaa noo timi ma dhihin ninkuna markuu tagaayo meel fog ma aadayna masaajidka unba ku dhex tukanayo markuu tukadou soo noqdona nebigu salaamaya calayhi salatu wasalaam nebiguna waa ka radinaya taa marka waxaa laga qaadanayaa hadduu qofka baxo uu soo noqdo inuu maaragtay haddana salaamayo jamaacada ama dadki markaa uu la joogo intaasi waa waxyaabaha ka jaanibiga ah ama ka baxsan salaadda amaa xadiidkan fawaa'idda ku jirta ama fiqhiga ku jira salaadda ku tacalluqa aaduu u badan yahay bal culamada qaar waxay yidhahdeen arkaantii salaaddaa lagu sheegay xadiidkan arkaantii salaadda waxay yidhahdeen xadiidkan waa lagu sheegay qaarkoodna qaaciday ka dhigeen oo waxay yidhaahdeen mas'alo walba oo salaada ku saabsan oon xadiidkan lagu sheegin rugni ma ah masalo walba xadiidkan aan lagu sheegin oo salaada ka mid ah waxay yidhahdeen arkaanta kama mid aha inkastoo idlaaqaasi uusan sawaab ahayn maxaa yeele waxaa jira waxyaabaha xadiidkan lagu sheegin oo arkaantii salaada ka mid ah sida qiraa'at اlfaatix oo kale hadda xadiidkan nebigu kuma caddaynin sala allahu alayh wasalam waana rugnu min arkaani الsalaa waxaa kaloo xadiidkan ku jira nebiga sala allahu calayh wasalam ninkan markuu salaaddii xumeeyey hore kamausan dhihin jaahilaa tahay waa lagu barayaahe soo fadhiiso laakiin wuxuu yidhaahday salaadda soo hagaaji noqo ilaa uu isdhiibay nebigu wuxuu lahaa noqo soo tuko asiga waa tukadaa wuxuu isku dayaa inuu salaaddii hagaajiyo salaaddiina waxbaa ka jabaan marka dabcan aqoon yariyaa u geynaysa inay wax ka jabnaadaan markii dambe wuxuu yidhaahday waladii bacataka biاlxaqi famaa uxsinu hayra ma hagaajin kara buu yidhi intaan hayr waxaan ahayn yacni salaadda aniga sidaasaan u aqaanaa waa markaasuu yidhi facallimnii ibar halkaa waxaa laga qaadanayaa bay yihahdeen bacd alculamaa haddii qofka cibaadada ama salaadda si aan mashruuc ahayn uu u tukado waxaad leedahay marka hore salaadda si fiican u tuko waxbaa kaa dhiman hadduu markaa ku yidhahdo ibar waxaa iga dhiman aniga sidaa hadda aan u tukanaya sawaab ilaa markaa hadda waa la baraya hadduu noqdou tukadana hadda waa laga warsugayaa markuu tukado hadduu hagaajiyo wixii ka qaldamay waa alxamdu lilah hadduu hagaaji waayo weli waxbaa kaa qaldan baa laleeyahy ilaa markaa uu ogolaado tacliim iyo barid uu ogolaado mararka qaar waxaa dhici karta qofka asagoo wixii yaqaana inuu fududaystaa suuragala asagoo aqoonti leh inuu fududaystaa suuragala oo tacliim uusan u baahnayna tambiih u baahan yahay in la baraarujiyo u baahan yahay in la waaniyo u baahan yahay oo la yidhahdo salaadda ha ku ciyaarin si fiican u tuko waa sidaa dadka qaar ayagoo sifatu salaad dhammeeyey tuma'niinadii aan la imaanayn sifatu salaad waxaa laga yaabaa saddex jeer afar jeer inuu soo dhigto salaadda markuu tukanaayana qofkaanaa salaad weligii dhigta isdhihi maysa ama axkaamtii salaadda soo bartay ama sifatu salaati nebiy calayh salatu salaam soo dhigtay jahli miya mase waa cadamu tabiiq waa cadamu tabiiq wixii lasoo bartoon la dabaqaynin waa wixii lasoo bartoon la dabaqaynin waa taasna waa qalad aad iyo aad u weyn maxaa yeele qofka jaahilkaabaa ka roon jaahilka waa yucallam laakiin qofka hadduu aqoon leeyahay asoo haddana aqoontiila aan dabaqaynin waa musiibo waa daawadiisu waxa waa inuu ilaahay ka baqo subxaana wa tacaala ogaadana salaadu ma aha waxaa dad u tukanaysa mana aha salaadda waxaa u tukanaysa waa tukaday salaaddu cibaado waay cibaadadaasna waxaa u baahan tahay in ilaahay kaa aqbalo subxaana wa tacaala ilaahayna kaa aqbali maayo ilaa inay cibaadadaasi noqoto midaad ula timid sidii ilaahay raalli ka ahaa subxaana wa tacaala cala alwajhi almashruuc wejigii sharciga ahaa waa inaa ula timaado wejigii sharciga ahaa sharcigu waa caddeeyey nebigu waa sharaxay sala allahu alay slam waana ihtimaamiyey ummadda inuu salaada baro calayhi salaatu wasalaam qowlan wa ficlan labadaba waa ku baray maxaa ku kallifay nebiga sala allahu calayh wasalam inuu mimbar koro asoo tukanaaya ujeeddadu maxay ahayd inuu ummadda baro waay innamaa sanactu haada lita'tamuu bii walitacallamuu salaatii arrinkan waxaan u sameeyey buu yidhi saad iigu dayataan salaadaydana aada u barataan asxaabu nabiyi sal alla ly slmna waa soo gudbiyeen oo ummadda waa usoo naqliyeen laakiin saxaabigan radia allahu can asiga arrinkaani wuxuu uga dhaa uga dhacay waa can jahlin jahli bay ka ahayd lidaalika markii dambe wuxuu yidhi rasuulka ilaahay u ibar nebigu waa u sharaxay sala allahu calayhi wasalam darsigaas la siiyey ninkaas waa darsun lijamiici alumma ummadda dhammaanteed darsuu nebigu siiyey waa sala allahu alay slam oo loo baahan yahay qaabkan uu yidhi nebiga u tuka ninkaas inaan dhammaanteen u tukannaa loo baahan yahay wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin